asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada xubinteenna murtida maanta xubinteenna murtida maantana waxaa aalaaba halkan ka soo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhad waana xubinteenna murtida maanta ee haddii rabbi idmahayo howlaha farada badan isu keenta kuwaasoo maaragtay haddii iiba idmahayo kolba dhinac u yaaca ama kolba dhinac u jeesta marmar waxaa jirta ay kaaga sheekayni doqonnimo marbay geela daba dhigani marbay dadka daba dhigani marbay guryaha daba dhigani middeennan maantana waxaan ku soo qaadanaynaa howlaha noocaasa qayb ka mida siaad u ogtihiinba dhegaystayaal markaad adduunka iyo dabeecadaha ka jira markaad fiiriso waxaad arkaysaa dad la soo kiraysto oo markii ruux dhinto ka ooya ummadaha qaarkood way u ooyaan hadda meesha islaamka uu qaba inaan qofkan hadduu dhinto ruuxa aan baroorta iyo hoogayeysiga iyo balaayada la badinin waxaad arkaysaa sida axmaaradoo kaleento iyo maaragtay dadkan dadyowgaas waxaad arkaysaa markuu qof dhinto dad bay soo kiraysanhayaan lacag baa la siinhayaa waxaa la dhahayaa u ooyo qofkan markaasay ooyahayaan oo baroorta iyo boodboodtinta iyo siday u ooyay waad yaabaysaa ma ogtahay sidoo kaleento waxaa jira islaan ooyeysa ama ruux ooyaya hadduu halkaa inaga soo galo dad inaga inala jooga ama agaheenla jooga yaa laga yaabaa iyaga oo aan dhihin maxaa dhacay haddii la kuusama ogolya ama qofku muxuu la ooyaya inay la ooyaan oo iskala ooyaan oo dad waxaa jira iska qalbi jilicsan kuwo waxaa jira iska jecelba ruuxu kolba wuxuu sameeyo inay ku daydaan dadkii baa saa u kala duwan marka haddii eeba idmahayo islaan ayaa soo oyday islaan baa soo oyday dad meel fadhiya ayay iyadoo ooyeysa yay soo agmartay way soo oyday iyadoo oohintii wadda yaa haddii eeba idmahayo oo rabta inay dacwooto xafiis bay ku socotaa ooyeysa yaa mid kale oo aragtay kuwii ay soo agmartay ahayd ayaa oohintii ku dartay tibaa oohintii ku soo dartay labadaa isla soo ooyey waawi waawi waa laysla soo ooyey iyoo laysla soo ooyaya xafiiska ilinkiisii la imaaday ninka xafiiska mas-uulka ka ahaa yaa wuxuu yidhi maxaad la ooyeysaan waa su-aal ma ogtahay maxaad la ooyeysaan markaas jamac bay noqdeen awal horena waxa ooyahayuu ahaa hal mida ayaa ooyeysay oo rabtay in hawsheeda maaragtay la galo ama waxa ay la ooyeyso lala eego ma ogtahay markana jamac bay noqoto dee hawsha xitaa haddii la galo laba qof hawl loo galay ayay noqonaysaa markaasay maxaad la ooyeysaan buu yidhi jamac buu ka dhigay kolkuu intaa yidhi yey tii horey u ooyeysay iyo aragtay arrintii in haanta gidaankeeda la qabsaday oo lala yeeshay wixii markaase waxay tidhi naa haygu baroor darsane barbarkaaga u oy u fiirsaya naa aniga haygu baroor darsane barbarkaaga u ooyi bay ku tidhi sababtoo ah markii hore anaa keligay soo ooyahay waxay ka dhigan tahay shaqo aad soo qabatay oo adigu aad soo waday oo mushaarkii la bixin hayo ee in ruux intuu ku soo garab istaaga la dhaho meeqa howlahaad qabateen imse lacagaad leedihiin oo jamac hawshii ay noqoto meesha adiga keliga aad ku lahayd jawarnaatadan ama lacagtan aad shaqaysatay hadhiimadan aad shaqaysatay ama harsimadan aad shaqaysatay adugu aad lahayd in dad kale kula soo garab istaagaan oo kula qaataan camal ayay u aragtay kolkaa weeye kolkay isdifaacayso ee ay leedahay naa aniga haygu baroor darsane barbarkaaga u oy naa aniga haygu baroor darsane barbarkaaga u oy waxaan u malaynayaa hadda dadka noocaas waxaa la dhahaa garab orod iyo waxyaalaha noocaasoo waxuusan horay u soo qabanin ama uusan shaqo ku lahayn ayuu meel dhow kaga soo boodaa oo laga yaabaa inuu wax ka balaqsado aniga haygu baroor darsane barbarkaaga u oy bay tidhi waana arrin loo baahan yahay markii saasoo kale ay kugu dhacdo inaad dhahdo aniga haygu baroor darsane barbarkaaga oo geesigala mar haddii ilaahay ku idmahayo waxaan aad rabta inaad daaqadda ku qabsato wixii anigu aan ka soo shaqeeyey mahmaahda maanta ee aan ku soo qaadanayna xubinteenna murtida maanta idamkii iibi waxaa la yidhi talaxumo taagyaraan ka daran talaxumo taagyaraan ka daran